baarak allahu fika sheekh cabdinaasir xaaji axmed muxaadaradaas qayimka ahayd ee ku saabsanayd fiqiga dacwada uu noo soo jeediyey ilaahay subxaana watacaala miisaanka xasanaadka ugu daro maalinta loogada baahi badan yahay innagana insha allahu tacala rabbi ayna ka dhigo kuwa dhegaysta si fiicanna u qaata insha allahu tacaala intaas kadib waxaan gelaynaa markaa faqradii labaad muxaadaradeena caawa ama nadwada waxay ka koobnaan doontaa insha allahu tacaala su-aalihii culimada soo weydiiseen oo insha allahu tacala culimadu ay nooga jawaabi doonto waxaan ka cudurdaarayna marka koowaad su-aaluhu inay aada u fara badan yihiin waktiguna uu kooban yahay markaasi qofkii su-aashiisa meeshii ka waaya in isaga laga maarmay macnaheedu maaha laakiin waa inaan laga wada jawaabi karin waktiga daraaddiis wixii su-aalaha isu dhow dhowna waa isu gurnaa insha allahu tacaala su-aalahan culimada lasoo weydiiyana kollay waa su-aalihii idinku aad soo qorteen oo culimada aad weydiiseen insha allahu tacaala waxaan marka gelaynaa qaybtii su-aalaha qaybta koowaad waxaan u bandhigaynaa sheekh doctor bashiir insha allahu tacaala inuu inooga jawaabo su-aalaha qaybta koowaad inagoo qaybta labaadna raacsiin doona insha allahu tacaala su-aasha koowaad ustaad doctor bashiir aan weydiinayna waxa ay tahay wuxuu yihi qofka warqadda soo qoray assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waxaan ka codsanayaa doctor bashiir inuu ii duceeyo in ilaahay i fahamsiiyo diinta islaamka iina fududeeyo saburna isiiyo
bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilah rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiya walmursaliin nabiyina muxamedi wacala alih waasxaabi ajmaciin ama bacd ducada waxay ila tahay sheekh cabdiqaadir oo kale ragga maar naga odayeysan oo cilmiga iyo camalka naga horeeyey inay naga mudan yihiin ducada ayaga loo daaya baa ila qumanaan lahayd laakiin waan iska sii bilaabahayaa ilaahi subxaana wa tacala waxaan weydiisanaynaa dhammaanteen cilmi naafica iyo camal saalixa qofka ayagaana ilaahi subxana wa tacala waxaan leenahay allahuma fi allahuma faqihu fi ddiin ilaw diinta fahamsii oo cilmigeeda sii oo camalkeeda sii dhammaanteen allahna siiyo wabillahi tawfiiq
baaraka allahu fiik su-aasha labaad wuxuu leeyahay qofka saa'ilka ahi sheikow haddaad gabarh soo doontid gabadha maxramkeedu inuu goobjoog ahaado ma loo shardinayaa in gabadha aan la sheekaysto
bismi illah runtii waxa weeye waxaa ku tacalluqaa doonista iyo guurka iyo waxyaalo badan baa nooga jira oo khaladaad ah ama caadooyin hore oo soomaalidu lahayd ha ahaadaan ama caadooyin dambe oo gaalada iyo waxaas laga soo minguuriye ha noqoto asal ahaan qofku inuu qof doono ama qof uu maaragtay raadsado waa shay lagu talagalay oo had waaba laysku abuuray oo ceeb maaha laakiin sidii wax loo raadsanhayo ama loola xiriirahayo axkaam bay leedahay marka qofkii ayada ahayd oo aa rabtay inaad la hadashid waa kuu banaan tahay laakiin hadalkan dheer oo ayahan dambe dadku ay gadaal ka keeneen oo laleeyahay waan isbaranayaa waan iska hubinayaa ilaa aakhirihi oo maaragtay bilo soconaya ama sanada soconaya waxa noocaasoo laga keenay gaalada wax khalada weeye in arrinkan oo kale la dedejiyo ayaaba soo aroortayba oo waxyaalaha loo baahan yahay inaan lagu daahdaahin buu ka mid yahay aan la daahin baan ka wadaa ayuu ka mid yahay tan kale waxaana waa iska nasiib weeye kuwo isdaba jooga dhowr sano islaha waa isbaranaynaa markay isguursadeenna waa fashilneenoo waa kala yaaceen qaar maaragtay iska cusbaana ilaahi subxaana wa tacala waa u barakeeyey marka waxaana wax iska khuraafaad bay iskaga badan yihiin haddaan usi noqdo su-aasha qofka ayada dumarka ah in lala hadlo waa bannaan tahay haddii waxa lagu hadlayaa aysan laxni iyo khalad ahayn aysan ahayn khalwo khalwo waxaa la yidhaha labadoodii oo isla gaar noqda meel aan looga jeedinna isku gaar noqdo lama ogola marka markaa waddada maraysaan ama qofka istaqaanaan ama aada maaragtay qaraabo fog tihiin qofka waa la istaagtaayo iska warran oo say ahaydo carruurtii say ahaayeen ilaa akhirihi wax noocaasoo kale waa la samayn karaa marka qofka ajnabigaaba waa salaantaa waa waraysataa haddii masalan aad isku iskool ahaydeen ama isku jaamacad ahaydeen ama aad meel isku barateen salaanta inaad isla dhaaftaan waxda daruuri a ma aha marka inaysan khalwa jirin ayaa la rabaa in hadalkuusan xumaynna waa la rabaa sheekadan dheer oo oo maalayacniga ahna oo teleefonada lagu sheekaysanayo hal saac iyo laba saaco waxa la sheegay aadan garanay waxay yihiin ayaduna wax gaalo laga soo minguuriye weeye haddii marka loo baahdana sheeko noocaasoo la gaagaaban haddii gurigeeda loogu tago oo meesha ay degan tahay loogu tago oo maaragtay qofkii doontay qofkii aad doonaysay ciddeeda aad ugu tagtid oo halka inta fadhiisatid adun xagga fadhiisatid inuu xagga fadhiisato oo qorshaha iyo wax o dhan laisla qorsheeyo oo guriga iyo wax oo dhan ba maaragtay halkaa lagu qorsheeyo ayadoo la wada joogana ceeb ma aha marka waxaan ka wadaa un asal ahaan hadalkaas hadduusan xumayn khalwana ahayn waa bannaan yahay wabillahi tawfiiq
barak allahu fiika calaa hada alidax su-aasha ku xigtaa waxa uu leeyahay qofka warqadda soo qoray waxaan jeclahay in la iiga jawaabo ninkii gaalada soo dhawaysta oo jeclaada oo muslimiintana u jaasuusa oo wax ku maamula dastuurka iyo dimuqraadiyadda xukunkiisu muxuu noqonaya
bismi illah runtii waa su-aal u baahan in jawaabta xoogaa la dheereeyo sida ka muuqata horta qofka muslimka ah marka wax su-aalayo waxay ku fiican yahay inuu su-aalo su-aal uu wax ka faa'iidaysanayo ama asaga khusaysa qofkuna asaga waxaa lasoo gubdoonaada ama asaga u maaragtay lasoo dariya inuu ka bilaabo bay ku fiican tahay dad kale in aada raadisid waxa khuseeya xoogaa waa martabo waa laga horeeyaa adiga salaadaada soonkaaga xajkaaga cibaadadaada horta maxaa kuu ansaxay maxaase kaa ansixin horta halkaasa ka bilaabataa middan kale waxa weeye yani kalaamka iska caamka ah qof gaalo soo dhawaystay qof gaalo muslim u jaajuusa hadalka noocaas waa hadal caam soo dhawaysiga gaalada maxaa loola jeedaa haddii markaan soo kookoobo ano aan maaragtay yani aan ka bixinayno jawaab keliya laakiin ka mas'ale ahaan qofka muslimka ahi qofka gaalkaa cilaaqo waa la yeelan karaa qaraabuu la ahaan karaa anigu soomaali baan nahay alxamdulilah ilaahay gaalo maaragtay nagama soo dhex saarin laakiin waddamada qaarkood waddamo waxaa jira dadku ay gaalowta isku jiraan baa jirta sida sudan oo kale ama masr oo kale iyo waxaa la midka ah marka qofku hadduu muslim yahay qofka gaalka iyo asaga cilaaqo waa dhex mari kartaa laakiin waxaa loo bahay cilaaqadaas inay ahaatay cilaaqo ku saraysan islaamka qofka muslimka waxaa la amray waalidkiisa gaalka ah ilahayna uma jirabe qofka waalidkiisu gaalka yahay ayaa waxaa la amray inuu waalidkiisa gaalka ah uu wanaag kula dhaqmo wa saaxibhumaa fi dunya macruufa waa labadii waalid waa gaal laakiin waa waalidka see la yeelayaa gaalabadiisuna waa gaal xaqa uu kuu leeyahana baab kale wey diintu waxay badnaysay in qofka muslimka ah uu guursan karo qof dumar ah oo gaalo ah ama yahuud ah ama kirishtaan ah waa la baneeyey marka hadda qofku hadduu naag gabarh yahuudi uu guursado ama kirishtaana uu guursado qofka ayaga ah sidee buu la noolaanayaa qof xaaskaaga ah oo guri kula joogta oo carruur kuu dhalaysa qofka noocaasa wax cilaaqa ah lama layid miyaa layskuma qoslo miyaa lama sheekaysta miyaa gurigu guri balaa ka dhacday miyaa waa guri laba qof oo isqabtay degan yihiin wey marka nooc cilaaqa ah oo nin inaagta ka dhexeeya baa idinka dhexaynaya oo lagu ogolaa asmaa radi allahu canha binta abi bakar sida bukhaari warinaayo hooyadeed oo gaalad ah ayaa madiina timid ayadoo raadinaysa gabadheeda oo xoogaa ka rabta inay wax siiso nabi sal slam weydiisay xata yaa rasuul allahi hooyaday baa timid ayadoo xoogaa waxay ka raadinayse maxaan sameeyaa nabi sal wuxuu ku yidhi hooyadaa xiriiri buu ku yidhi waa hooyo waa gaalad oo lama islaamin laakiin waa ku timid xuntaad siinaysaa waa soo dhaweynaysaa waa marxabaynaysaa waa shircicinaysaa waa sooryoonaysaa wahaakada marka waxa way cilaaqada noocaas marka waa imaanaysaa waxaa imaanaysa cilaaqo kala imaanaysa oo ah baahi baahidaa la isku qabaa adiga muslim baa tahay waa sax laakiin waxbaa kaa maqan dhaqaalaa u baahan tahay baa laga yaabaa farsama u baahan tahay baa laga yaabaa nabigana sala allahu alay wasalam oo nebigii ilaahay ah oo hijroonaya oo ka hijroonaya maka oo u socda madiina markay hijroonayeen asaga abubakar waddada ninka tusahayey oo maaragtay geela ay maxaanku dhahaa ay raacahayeen ay u dhiibteen ay ku ammaanaysteen oo waddada tusahayey ninkaas wuxuu ahaa mushrik buu ahaa nin mushrik ah ayay kaystay waxay idhaaheen lacag baan ku siinaynaa waddadaad taqaanaa halkaasaan maarata aan ka baxaynaa labadan halaad noo hay maalin hebel iyo qaaru thawr ayaa noo muddaa meeshii buu yimid maxaanku waraa neef maarata geeli buu keenay waa la socday waddaduu tusay nin waxaa weeye gaal ah laakiin farsamadiisa loo baahday farsamadiisa laga faa'iidaysanayaa lacagna waa la siinayaa cidda ka faa'iidaysanaysa adiga maaha adiga maaha waa nebigi ilaahi sala allahu alayh wasalam weeye nebigu sala allahu alayh wasalam markii uu daa'if aaday oo lagu soo dhibay uu u baahday inuu usoo noqdo maka uu geli waayey wuxuu raadiyey qof magangelyo siiya nin gaal ah oo laakiin nin raga ah iska iraace ayaa yidhi anigaa ku siinayo soogal tobankiisii wiil usoo hubeeyey wuxuu yidhi magaalada soo geliya waa la soo geliyey marka abujahal iyo nimankii khatarta ahaabaa arkay nebigu sal alla alay slam oo soo galay maka oo dawaafahaya oo ninkan odaga ahi iyo carruurtiisii ay la socdaan oo waardiyeynayaan markaasi waxay idhaaheen war mudcimow miyaa raacday oo diintiisa miyaa gashay mase waxaa waxaa siisay magangelyo wuxuu yidhi ma raacine magangelyahan siiyey buu yidhi far lama saari karo marka nebigu sala allahu alayh wasalam oo ilaahay malaa'ig uu siin karo oo jibriil la siin karo oo maaragtay mika-iil la siin karo ayaa nin gaala hadda marti u ah oo magankiisa kusoo galay maka kana faa'iidaystay nebigu sala allahu alayh wasalam nebi buu ahaa rasuul buu ahaa dadka wax tara gaalaba ha ahaadeene wuu yaqaanay markii qaswatu beder ay dhacday oo gaaladii toddobaatan maxaanku raha laga dilay toddobaatan lasoo qafaashay nabi sal slam wuxuu yidhi toddobaatankan lasoo qafaashay oo xiran haddii ninkii hebel ahaa oo maalintii maalinta ahayd maka aan soo galahayay ii badbaadiyey hadduu ninkaasi noolaan lahaa buu yidhi uu maanta ii imaan lahaa uu odhan lahaa toddobaatankan ii siidaa buu yidhi waa usii dayn lahaa isagoo gaala hadduu yimaado oo yidhaaho ninkii hebel ahan ahay oo anigii maalin hebel ku badbaadiye nimankaan ii sii daa markaas wuxuu leeyahay waa sii dayn lahaa marka waxaa weeye mucaamada noocaas oo kale ah oo dadkii gaaladaa laga faa'iidaysanayo oo baahida u qabtid aad ka faa'iidaysanaysid adoo aan diintaada iibsanaynin oo aan diintooda gelaynin ayaguna dan bay kaa leeyihiin adna dan baa ka leedahay ayaguna taada soo geli maayaan adna taada ma gelaysid marka qofka muslimka ah inuu baahidiis ka faa'iidaysto oo uu maaragtay adduunka ilahi la tacaamulo isagoo diinta aan ku xadgudbaynin waxaa diinta ogoshahay wey marka waayaa waxaa badan in aad inta waxa loo maaragtay loo bedelay oo macaanidii diinta la xarifay oo waxyaala nabigu sala alla alay wasalam saxaabadiis ay sameeyeen oo muslimiinta loogu danaynhayo waxa lamid haddii la sameeyo la odhan hayo qofkaasi gaal buu salaamay gaal buu la istaagay gaal buu la socday gaal buu la safray leeyahay arrintaa waxa way oranti sax maaha qofka muslimka uma banaana inuu gaalo la jiro oo inay gaalo guulaysato islaamku jabo oo muslimiintu ay jabaan oo gaalnimadu guulaysataa waa khatar lamana ogola masmuuxna maaha in gaal guulaysato oo islaamka iyo iyo gaalnimadu waa laba diin wey marka gaalo in ay guulaysato islaamka laga guulaysto oo labada diinood ay islaamku jabo ee gaaladuna guulaysataahi arrinkaas arrin caqiide khatara wey gaalnimo lagu ogaa qofka gaadhsiin karaa shay la ogol yahana maaha laakiin taasi waa baab qofka oo gaalo uu qaraabo leeyahay xiirinaya ama gaalo ay baahi isku qabaan kala faa'iidaysanayaanna baab kale wey hay-ad baa imaanaya waxbay keenan waxbay wadaan lacag bay wadaan lacagta ay wadaan ogow lacagta u n ta ku shaqayso badankeed dawladaha muslimka oo khaliijiyiinta ah ayaa laga soo qaaraamaa war xoolaha adduunka lagu wada qaarkood muslimiinta iskale waxaa loo soo dhiibaa hay-adaha gaala loo soo dhiibaa marka wixii laga faa'iidaysto shartooda la iska ilaaliyo wixii ay wadaan oo na anfacahayaan aan ka qaadano la iskala kontaroolo waddanka iyo dalka iyo diintan la waardiyeeyo arrinkaasi dhibaato ma laha wax kasta oo laga shakiyana hadda waddanka culum uu leeyahay dad waxgarada uu leeyahay ayaga ayaa loo bandhigi karaa marka gaalaysiinta lala ordahaya shay saxa maaha haddaanu imaado midaan kaloo dastuurka ah kelimada la yidhaha dastuur horta kelimadaasi kelima qur-aan kusoo aroortay ma qur-aanku ma caayin mana xusin mana ammaanin waa kelimad asalkeedu xataa carabi maahani waa farisi baa la yidhi macnaheeduna waxa la yidhi waa nidaam nidaam wey macnahiisu marka ninkaasi dastuur buu sameeyaa dastuurka wax ku xukumaa war dastuurku ma fiican yahay ma xun yahay ii sheeg kelimadaana gaar ahaanteeda ceeb ma laha ee dastuurku shareecada ma waafaqsan yahay mase waa khilaafsan yahay marka in culammada loo bandhigo oo dastuurka maxaanku lagu dhaqmaayo iyo qaanuunka waddanka yaalla ayagu ay ka hadlaan baa la rabaa oo saxa ay sheegaan khaladkana ay sheegaan laakiin adigu ha iskala ordin dastuur baa wax lagu dhaqaa ha iskala ordin kelimada dastuur la yidhaha kelimad sideeda ceebaysan sida yahuud oo kale maaha sida nasaaro oo kale maaha waa ma waa kelimad macnaheedu yahay nidaam wey marka nidaamkaa sheegaysa wax lagu dhaqaa ama dawladdu ay leedahay diinta ma waafaqsan yahay mase waa khilaafsan yahay culammada weydii waxay ku yidhaahna samee kelimada ina dimuqraadiya ana ay waxaan ka odhanayaa anugu markaan soomaaliya fiirshay meelo badan baan maray soomaaliya dadka madaxda ahi ama ama dawladaha maamulaahi ha yidhaahaan dimuqraadiyad ha ku hahadlaan laakiin waxaa ka jira dimuqraadiyad ma aha dimuqraadiyad waa kelimad galbeedka laga keenay macnaheeduna waxaa weeye dad aan diin lahayn oo aan nebi lahayn oo aan rasuul lahayn oo yimaado isku tashadoo yidhaaha maxaa noo tala ah waxba ma hayne haye zinada maxay tahay zinada miya banaan iska banayno khamriga iyada ka warrama khamriga wallahi waa biyo macaane aan iska cabno dad noocaas ahoo waxbay bilownayn baa loogu talagalay oo wax kastaa laga shirahayaa wax kastaa laga go-aan gaarahayaa wax meel yaalaana ma jiraan weye macnaheedu arrinka noocaasa soomaaliya ma yaallo soomaaliya waxaa qoran muslimiin baa nahay diinka dawladdu waa islaam baa qoran shareecada wixii khilaafa lama samayn karo ayaa qoran yurubta iyo galbeedku ma qoraan wixii khilaafsan diinta kirishtaanka lama samayn karo ma qoraan kuma jiro dastuurkooda marka waxaan ka wadaa dimuquraadiyada magaceeda maqmaqasheen maahane iyo doorashada midha aragteene dimuqraadi anaga nama soo gaadhin ilaahayna nooma keeno waa saaan aaminsanahay dad kalaa iskale ayagaa samaystay annaga waxa aansa samaynaynaahy dimuqraadiyada lagu magacaabahayaah waa un doorasho doorashada un baa ka muuqata bes laakiin mabda-an sidiisii looma keenin loomana keeni karo maxaa yeelay wax la keeni kara mabaahaba waa wax macnihiisu yahay maxaan yeelnaa wax jiraa ma jiraane macnihiisuya wey muslimiintana wax badan baa jira kitaab baa jira xadiid baa jira nebi baa jira fiqhi baa jira xalaan baa xalaal baa jirta xaaraan baa jirta marka magaca baa maqasheen waane dimuqraadiya la iska xukumaa dimuqraadiya soomaaliya ma taalo mana aysan imaan ilaahayna nooma keene waxa aan haysanaahi hadday tahay doorashada iyo dadkoo tashada yaan magaca laga xumayn baanu odhan lahaa magaceedu waxa weeyaan ashuuraa weeye magaceedu shuuraa weeye dimuqraadiya ilaahay kuuma keenin adigu ha doondoonin hana raadsanin waxa aada haysataahi doorashada qofka fiicanoo la doorto qofka fiicanoo laga tashado wixii ilaahayna amray sidii loo fulin lahay oo laga tashado wixii ilaahay naga xarimay sidii layskaga waalidiina laga tashado dhibkana haysta sidii loo daawin lahay laga tashado waa ashuura wey ee dee dimuqraadiya ma aha marka kelimadaasna dadka ku hadlaaya oo inta laga maqmaqlo in ummadda lagu shaabadeeyo waxaysan ahayn aysan aaminsanina waa khalad وبالله التوفيق
بارك الله فيك دكتور بشير سؤاشا سنوب البلاري سؤاشا كحك توعو لي قبقى ورقة صوقري بسم الله الرحمن الرحيم علموي محاي دينتو كقبتها إلا دلو نف مسلم أه يضو الجنة لغو رادنايو محاي سدبك الصومالية لغغبه كرا إذنك فكركين
bismi illahi raxmaan raxiim runtii waa imtixaan weeye qof janno raadinaya kuna raadinhaya dembi dembi buu gelayaa jannuu raadinhaya waxa la arkoo la maqlay ma aha laakiin waa imaanaysaa waana waana timid qofka insaanka hadduu khaldamo mararka qaarkood meel aan sax ahayn ayuu abbaarahaya ficil aan aan saxayn buu samaynayaa waktigii saxaabada siday hadda maqlayseen qof muslim ahoo miskiin ahoo soomaali ahoo meelahan iska maylo dilo iska dhaafe saxaabo cashara mubashariin biljan ah khulafaa raashidiin baa la dilay dadka dilahayaana yahuudna ma ahayn nasaarana ma ahayn balaayo kalena ma ahayn dad islaam sheeganaya ahaayeen oo weliba xanaaqsan oo odhanaya islaamkii baa laga tegey islaamkii baa la khilaafay shareecadii baa la khilaafay oo yaa khilaafay cusmaan baa khilaafay qalaf oo yaa khilaafay cali baa khilaafay qalaf marka meel saxaaba la dilay oo cali la dilay oo cusmaan la dilay adigoo miskiina waxay ila tahay lagu daahi maayo allahna badbaadiyo marka waxaa odhan lahaa fikradda noocaas oo kale ah fikradda noocaas oo kale ahi waa fikrad aada u khaldan culammaduna waa sheegeen shaydaanku qofka waa baadiyeeyaa diintuu ka fogeeyaa diinta hagelin buu yidhaahaa haddao soo galana diinta dhexdeeda ayuu ku wareeriyaa baa la yidhi salaada ha tukan haddaad tukatidna wuu kaa khaldahayaa ha weysaysan haddaad weysatidna weysadaada ayuu maaragtay wax ku yeelanayaa dad maaragt markay weyse qaadanayaan inta waswaasa biyaha shabaax shabaax nawaytu farad alwudu shabaax samayso ma arag ama mid taaganoo salaada xidhanhaya usallii kada kada ma ansixin buu leeyahay usallii kada kada waa weli usallii kada kada ku celi markii imaamku uu rukuuco ayuu asagana qabshax ka siinaya marka waxa weya ninkii salaadii markii salaadii inuu tukado uu go-aansaday ayuu shaydaanka salaadiibuu kaga cayaarahaya waa ku dheeldheelaya waa ku jeesjeesahaya dadka noocaasay diintay soo galeen laakiin diinta dhexdeeda inuu ku baadiyeeyo oo naar ku geliyo ayuu go-aansaday markaasuu cusmaan bin cafaan waa muslim waa saxaabi waa cashar mubashariin nabi sal ala slam xilibkiisa weeyi waa khaliifa waa amiirlmuminiin war waa sideetan jir muslim oo ciroola ah intaasoo dhan laguma dayn muslimnimo saxaabinimo cashar mubashariin ilaa akhiri ilaa akhiri ilaa akhiri xaafidu qur'aan boqolaal shay oo qofkaas uu xurmo ku leeyahay waa looga tallaabsaday cali radi allahu canhu sidoo kale u ahaa dadka dilayaana dad janno raadinaya oo ninkii dilay weliba markuu dilay baa lagu farxay oo raggii saaxiibadiisa waa u gabyeen ninkii ragga ahaa oo ninkii mujrimka ahaayo laga joogi waayey laga seexan waayey oo laga harsan waayey oo diinta kharibay ninkii khaarijiyey muxuu janno heli doonaa muxuu barwaaqo heli doonaa ayaa la leeyahy nabi sal alay slm kuwa noocaas wuxuu ku tilmaamay ahlunaar caadi a maba ahaba janno ay helaan iska dhaafe ahlunaar caadi a maba aha kilaabu ahli naar ahlu naarka eydooda baa lagu tilmaamay nin naar gelahaya oo naarta kuwa gelaya eydooda ka mid ah maantana diin sheeganhaya oo janno raadinhaya wax kala fog weeye jannuu raadinhayaa waxa u dambeeyaana waa naar weliba naartaa dadka ku jira ahi minna waa kala darajooyin weeye naarta eydeeda buu noqonayaa maxaana keenay waxa uu sameeyey oo xun oo falxumada ah uu ku dhaqaaqay ayaa maaragtay muujinaya cusmaan radiallahu canhu isagoo qur-aan akrinayaa la dilay cali radiallahu canhu isagoo salaad u soo baxay baa la dilay maantana waxaad maqlaysaan isagoo soo tukaday baa la dilay masjidka agagaarkiisa un baa la isku ugaarsanaya war makhaayadihii iyo shaneemooyinkii meelahaas kale maaba la aado masjidka iyo salaada maxaa loo xurmatirahayaa xurmatiridda salaada lala raadsanhayo oo masjidka lala raadsanhayaay waa nooc maaragtay waa nooc ka badbadin ah oo khatara weeye oo diinta iyo xurmadii iyo wixii dhamaaba la baabi'inayo halka markaa u imaado halku waxaa weeye haddaan anaga soomaali waxbaa naga khardan fara badan waxaa naga khardan waxaa kow ka ah qofka soomaaliga ahi waxa wanaagga ah in la gaaro oo la sameeyo diyaar uma aha wanaagga wuu rabaa haddii asaga dantiisa ku jirto waan waxaana halaagay wey dawladdaan rabaa haddaan anigu haysto haddaan anigu haysan waan laadahaya cadaaladdaan rabaa haddii tiyada la yeelayo haddii tiyada la diido cadaalad ma jirto marka inta qof kasta dantiisa gaarka uu raadsanayo xal la gaari maayo dhibkana ku dhacana dembiga u badan oo keenay waxa weeye waa ikhlaas la-aanta waxa wanaagga oo aan lilaahi laga ahayn weeye marka midda kale waxa weeyaan waa atawba in laga toobad keeno dembiga ah danta gaarka ah shaksiyadeed danta kooxeed danta qabiiladeed laga takhalluso laga toobad keeno oo qofku danta islaamka soomaaliyeed guud ahaan iyo danta diinta guud ahaan uu diyaar u noqdo si kaga soo aada in wixii dhib wada oo diinta khaldahaya oo ummadda dhibhayana laga gees noqdo oo aan gabaad loo noqon oo aan la soo dhawaynin oo muslimiinta iyo culummada iyo dadka kale dhammaantood isku kaashadaan sidii wanaagga loo gaari lahaa ciddii wanaagga diidanna laga dhan noqon lahaa inta aan halka la gaaraynin oo qof kasta annaga naga mid iyo qofkiisa xun uu qarsanayo oo laleey wiilkeenna weeye war waxbuu dilay war dad buu dilay war dhiig buu qabaa far lama saari karo uu leeyahay waxba lama gaari karo wabillahi tawfiiq
baaraka allahu fiik calaa hada lidaax su-aasha ku xigta wuxuu leeyahay qofka warqadda soo qoray cunug yar oo saqiiray janaasadii janaasada salaada janaasada ma lagu tukanaya
bismi illahi raxmaan raxiim horta janaasada aan qof kasta muslim oo dhinta xaq buu uleeyahay marka cunug hadduu qofkii dhinto ama cunug ha ahaado ama ha weynaado hadduuba dhintay oo inta ruux gashay ka baxday qofkan qofu dhintay weeye marka qof kastoo ruux ka baxdo oo muslim ah janaaso waa leeyahay janaasada waa waa duco gaaraan qofka yar oo aan dembiga lahayn waalidkiisa ayaa loogu ducaynayaa janaasada dhexdeeda oo inuu ilaahay maaragtay uga shafeeco aqbalo inuu ilaahay uga dhigo faratan wa dukhran ayaa loogu ducaynayaa marka waa lagu tukanayaa waana maaragtay waana duco insha allahu tacala maqbuul ah qof kastoo ruuxa ka baxaa ama ha yaraado ama ha weynaadana salaada xaq buu uleeyahay wabillahi tawfiiq
baaraka allahu fiikum su-aasha kale wuxuu leeyahay qofka soo qoray dhalinyarada soomaaliyeed ee muslimka ah waxay isu dhiibeen reer galbeedka sida daawashada aflaanta xunxun iyo ka fogaanshaha diinta islaamka maxaad marka kula talin lahayd dhalinyarada gaar ahaan baaraka allahu fiikum
bismillahi raxmaan raxiim runtii dhalinyaradu hadde waa ummadda lafdhabarkeeda weeye haddiina la ka qaatana balaaya nagu dhacaysa gaaladuna waa ku talagaleen inay ummadda muslimiinta dhalinyaradooda ay ugaarsadaan waxayna ku ugaarsadaan waxyaalo ama xaaraan ah ama maalacyacni ah bay ku ugaarsadaan marka qof dhalinyarada ah waxaan kula talin lahaa in uu kasoo agdhowaado wanaagga oo waktigiisu qaaliga ah oo shabaabnimada ah oo ma maskaxdiisa iyo awooddiisu ay xooggeeda uu wato inuu kaga faa'iidaysto inuu toosnaado suu u noqdo washaabun nashaca fii taacati illah nin dhallinyaraa oo daacada ilaah ku barbaaray waxa la heli kara ma aha aada buu qaali u yahay marka inaa ogaatid haddaa wanaagsanaatid fadliga aa leedahay horta waa loo baahan yahay in aad kasoo agdhowaatid culummada iyo cilmigana waa loo baahan yahay inaad kasoo agdhowaatid culumaha ahlu sunnada ah oo axaadiista taqaana oo diinta taqaana oo tawxiidka taqaana sidai odhan jiray salafku haddii ninka dhalinyarada ahi uu toosnaado oo uu maaragtay cibaado usoo leexdo waa inuu helaa nin ahlu sunno ah waa inuu helaayo ahlu cibaada ahlu tawxiid ah suusan u lumin waa soo jeedin lahaa in la iska ilaaliyo waxa waktiga luminaya waa muhim saaxiibo fiican yeelo oo dantooda ku mashquulsan wax baranaya wax kharisanhaya diinta baranaya loo baahan yahay saaxiibada xun iyo bii-ada xun iska ilaali qofka isagoo fiican qof xun baa yani halaagi kara oo maxaanku raa lumin kara marka waxyaalaha noocaas oo kale ah oo ama xaaraanta ah sida aflaamta xun iyo waxa lamidka ah oo waktiga kaa luminaya oo qalbiga kaa mashquulinhaya oo waxaadan gaari karin aad ku arkaysid shay loo baahan yahay maaha ishaada ilaasho qalbigaaga ilaasho indhahaaga ilaasho saa u badbaadid wabillahi tawfiiq
baarak allahu fiikum ilaahay subxaana watacala miisaanka xasanaadka ugu daro sheikha su-aasha ku xigta wuxuu leeyahay qofka saa'ilka ahi waa su-aal iska ku saabsan dhalinyarada shiikow kubadda ayaan kubadda ayaan dheelaa salaadana waxaan ku tukadaa garoonka kubadda agtiisa marka ay kubaddu dhammaato marka xaalkaygu muxuu noqonay
bismi illaahi kubaddu waxyaalaha dadka lagu mashquuliyo weeye oo dhalinyarada lagu ugaarsado weeyaan kuma dheeraanayo laakiin guud ahaan qofka muslimka ah inuu jirkiisa dhiso oo jimicsado oo nashaad helo waa shay loo baahan yahay weeyaan laakiin in kubaddan ayadaas la cayaaro oo ayadaas nashaad laga dhigtaay aniga agtayda mulaakhad ay ka leedahay maxaa yeelay kubaddu exercise caadi ah ama jimicsi caadi ah maaha kubaddu waxaa la odhan karaa waa diin gaar ah waa fiqhi gaar ah axkaam bay leedahay muqdilaad wax buriyay leedahay shuruud bay leedahay maxaan ku rahaa ilaa akhirihi sunan bay midhaa leedahay yani fuqaha fuqaha iyo maxkamado soo ma laha maxkamado iyo fuqahay leedahay kala saara war waxaan waaba diin kale weeyaba marka waxa noocaasa oo saas loo buunbuuniyey aniga ilama qumana marka exerciseskaaga iyo jimicsigaaga si kale u samayso markaa geedan cayaaraysid waa xanaaqaysaa haddii lagaa badiyo haddaa badasidna waa kibraysaa galabta iyo caawa oo dhanna waxaa laga sheekeynayaa cayaartii galabta dhacday baa laga sheekeynayaa iyo midda dhici doonta iyo waxa isku goodinhaya iyo waxa isku faanahaya ilaa akhirihi marka waa wax marka lagu cayaarayana waa mashquul marka laga maqan yahana ayadaa lagu maqan yahay marka shay waktigaa oo dhan qaadanhaya oo maskaxdaada qaadanhaya dadka qaar waa dhintaan dad baa dhinta marka maaragtay laga raayo maxaanku ara laga adkaado midanadigooda ama saaxiibadooda qaar baa dhinta marka waxaan waa waaba wax diin kala baan u maleeyey waxbaa loola jeeda waxaan caadi ma aha marka qofku hadduu dhacdo inay cayaar uu cayaaraba cayaar aan xanaaq lahayn oo aan xamaaso lahayn oo aan cay lahayn baa lagaa rabaa ma samayn kartaa cidna ma caayaysid cidna ku xanaaqi maysid tartiib iskuu cayaar cayaar aan la kala badinaynin baa la rabaa oo aan goolgool lahayn anaa kaa badsho iyo anaaga badisa iyo ilaa aakhir aan lahayn baa la rabaa idaa samayn kartid cayaar laakiin la cayaar la isku nacahayo ilaahay khamriga iyo iyo khamaarka waxaa loo xarimay inamaa yuriidu shaydaanu an yuuqica baynakum alcadaawata waalbaqdaa fi alkhamri waalmaysir cadaawadii isna caybka darteed baa loo xarimay khamrada wax ka mid ah wayasudakum can dikri illahi wa can isalaa intii lagu xarimay khamriga iyo maysarka kubadda maantay waa ku caddax cadaawad isna cayb salaada la iloobo haddii ninka waxaa kuleeyahy salaada waxaan ku tukadaa garoonka agtaan ku tukadaa oo meesha meeshaasi meel mustaxab ah oo ajar badan laga hela miyaa ma marka waa nin meeshii loo baaha inuu jamaacada aado kubaddu aadahaya marka markii kubaddu u ansaxdo buu salaada ka dabageynaya marka marka salaadu waa kadabatuur wey salaadu kubaddaa asal ah marka dad waktigoodu salaada ay ka dambayso oo kubaddu horayso qalbigooda sa kubaddaa horaysa markuu xataa maaragtay habeenkii seexanaya isagoo ku riyoonaya ayuu seexanayaa markuu soo kaco uu waraysanayaa labadii game oo maaragtay labadii naadi oo ingiriiska horta kee xala badishay buu odhanaya waxa noocaasi waxa waxaa weeye khatar ah maaragtay diini ahaanna khatar ay kugu tahay marka haddaaba gaartayba in salaada xagga aagaysid haddaaba gaartay baabka askax usoo noqo masaajidka usoo noqo salaada exercise kale oo jimicsi kalena ku bedelo wabillahi tawfiiq
baarak allahu fiikum wa axsan allahu ilaykum su-aasha xigta wuxuu leeyahay qofka saa'ilka ahi waxaan ahay wiil dhalinyaro ah waxaana inta badan iga tagta salaada subxiga waxaana tukadaa toddobada saac ee subaxnimo marka ma tukan karaa mise maxaan yeelaa
horta salaada ilahi subxana taala wuxuu ina salaata kaanat cala lmuminkiina maquutan salaadu waa waajib wakti leh marka ninkan waxaan weydiinaynaa waa adiga ka seexanaya salaadee ma ka seexataa iskuolka ma ka seexataa maxaan ku dhahaa jaamacadda ka seexataa dukaankaaga iyo meheradaada ma ka seexataa saaxiibadaada iyo sheekada macaaniyo shaha la isla cabaayo ma ka seexataa maya marka salaada ahmiyadeeda fahm qiimaheeda fahm salaada subax oo laga seexdaana calaamada munaafiqiinta weeye marka salaada magaalada la joogana waa la tukanhayaa midda la seexanhayana waa laga seexanayaa arrinkaas sax maaha saacada buuxso mobile buuxso balan baa leedahay markaa balan leedahay ama imtixaan leedahay somabeelka lama buuxiyo ama ma tiraahid hooyo maarata imtixaan baa lahay kici soo ma tiraahid ama ma tiraahid saaxiiba oo kici hooyadaa kala balan aabe kala balan saaxiib kala balan mobileka ku buuxso afartooda horta ha ku kiciyeen haddaa kici weydiidna biyo qabow oo barafa wejiga ha lagaaga shubo haddaa kici weydiidna haluu qanjaruufto markaasaa kacaysaaye waxaan ka wadaa waa in lagu kacshaa adna aa kacdaa falankeedana gal habeenkii wakti fiican seexo oo hurdada ha ka daahin marka salaada ahmiyadeeda faham kuna talagal wabillahi tawfiiq
baarak allahu fiikum doctor bashiir ilaahay subxaana watacaala miisaanka xasanaadka ha ugu daro su-aalahaas uu naga shaafiyey sida haboona uu nagaga jawaabay iminkana su-aalaha qaybta xigta waxaan u bandhigaynaa fadiilatu sheekh doctor axmed xaaji cabdiraxmaan insha allahu tacaala inuu isaguna ilahay idankiis noogaga jawaabo su-aalaha aada soo weydiiseen culimada xalay su-aasha koowaad wuxuu leeyahay qofka warqadda soo qoray sheikow haddii aan arday u qabto tartan aqooneed isla markaasna aan lacagta jaa-isada ay ku qaadanayaan ka wada qaado si siman kadibna aan siiyo kooxdii badisa tartanka maxay noqonaysaa arrintaasi baaraka allahu fiikum
bismi illahi raxman raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasali allahuma wasalam calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin intaanan su-aasha ka jawaabin ayaan wax yar kaga noqonayaa su-aashii ahayd dastuurka iyo dimuqraadiyada runtii dastuurka sida sheekhu u sheegay weeye waa kelimad farisi ah waana kelimad mujmal ah dadkuna inay yidhaahdaan dastuur oo ay u ekaato inay u dhiganto kelimat alkufr sax maaha waxaa loo baahanya in la yidhahdo dastuurka maxaa ku yaal maxaa bunudiisu tahay muxuu ka hadlahayaa istifsaal in la geliyo sida culimmaduba kelimaadka mujmalka ah ay u geliyaan istifsaalka ayaa loo baahan yahay kelmadda dimuqraadiyadu iyadu waxay uga duwan tahay waa kelmad reer galbeed oo ah xukumka shacabku inuu isagu iska leeyahay siyaadada in shacabku leeyahay ayaa ay tahay waa kelmad griig ah oo griiga laga keenay runtii waa arrin jirta dad badan oo muslimiinii inay dimuqraadiyada asalkeedii taariikhiga ahayd iyo dilaalaadka ay leedahay ayna garanayn oo saas darteed aan loo gaalaysiin karin oo iyagu ay u arkayaan qaarkood inay u dhiganto shuura oo kale laakiin qaar kale oo ka mid ah dadkeenna ayaa fahamsan oo u arka in laga soo guuriyo reer galbeedka aragtidiisu inay tahay dariiqa lagu horumarayo oo saa darteed marka in dimuqraadiyadii la hirgeliyo sidii inay tahay kitaab cusub dad arkayana waa jiraan marka kelmaadka noocaas oo kale ah oo ijmaalkaa yeelan kara in xukum laga soo saaro deg deg ah ee waxay u baahan tahay waqfaad bay u baahan tahay waqfaadkaas marka in la tixgeliyo ayaa loo baahan yahay intaasoo idaaxa oo yar ah ayaan ku daray masaladan lay weydiiyey oo ah in dad dhigta dugsi qur-aan loo suubiyo tartan lacagna laga qaado kii badiyana lacagtii la siiyo arrinkaasi waa qimaarka laftigiisii wey ma banaana laa yajuuzu dalik laakiin waxaa la yeeli karaa qof muxsini inuu yidhaahdo waxaan xalaqaanka taxfiid qur-aankan tartan udhigahayaa anaana qofkii guulaysta lacag siinaya taa waa banaan tahay haddii qolahay adkalaahay oo hay-adaha islaamka ahi ay yidhaahdaan annaga arrinkaa bixinayna waa wax saxa laakiin tan ah in macallinku ardadii lacag ka qaado lacag siman hadhowna kooxdii badista uu siiyo arrinkaasi ma banaana sharcan
baaraka allahu fiikum doctor axmed su-aashaas uu nooga jawaabay su-aasha xigta wuxuu leeyahay qofka saa'ilka ahi shiikow marka hore shiikow marka hore waan ku salaamay kadib waxaan gacanta ku hayaa carruur yaryar hooyo iyo aabbo midna uma noola waxaa la iigu dhiibaa mushahar bil kasta haddaba mushaharkaas sadaqada ma ka bixin karaa shiikow waad mahadsan tahay
bismi llahi raxmaan raxiim xoolaha yatiimta waa laga digay walaa ta'kuluu amwaala alyataama in la cuno xoolaha aytaamta lama ogola qofka aytaam haya oo gacanta ku haya oo xoolo iyagoo ay leeyihiin ugu shaqaynaya oo u dhaqaalaynaya hadduu hani yahay falyastacfif sida qur-aankaba ku cad hadduu faqiir yahayna falya'kul bilmacruuf culimmadu waa isku qabateen waxay yidhaahdeen arrinkaasi markuu xoolaysta ma gudayaa mise gudi mahayo qaar waxay yidhahdeen gudi mahaya sababtuu qur-aanku waa ka aamusay mana sheegin in la soo celinayo qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya markuu xoolo helo waa gudayaa saa darteed marka arrinkaasaa loo adkeeyey waxaa loo baahan yahay dayn lagama bixin karo sadaqo lagama bixin karo sadaqo ayaga aan ku waajibin xoolaha aytaamta haddii ay zaka ku waajibto waa cala almadhabi araajix waa laga bixinaya laakiin sadaqa tatawuca oo qofku uu ka bixiyo uma banaana uma banaana xoolahaas waa la ilaalinaya in la ilaaliya asal ah oo aan lagu xadgudbin wallahu aclam
baaraka allahu fiikum su-aasha xigta wuxuu leeyahay qofka saa'ilka ahi sarifka doolarka siyaabaha ribadu ku gashaa waa sidee
ribadu waa laba nooc riba nasii ah aniga doolaar baan haystaa doolaarkaasaan ama yuuro ku sarifanayaa ama doolaar kalaan ku sarifanayaa ama shilin baan ku sarifanayaa laakiin waxa weeye haddiiba kala qaadan mayne waxaynu kala qaadan doonaa biri galab oo kale ama saa dambe oo kale dib baa loo dhigaya yacni qabdigii baa ta'ahuraya ribay noqonaysaa waana aad bay u badan tahay dadku war kama hayaan telefoon buu soo dirayaa wuxuu leeyahay lacagtaas maanta doolarku intee maraya waa intaas maaragtay beritaan ku siin doonaa iniyo lacagtaas iga dir oo kale waa arrin aada u dhacda ribada kale oo dhacda waxa weeye hadday isku nooc yihiin oo dollar iyo dollar yihiin lama kala zaa'idin karo magarata marka labadii noocba waa gelayaan waxaa gelaya marna hadday kala duwan yihiin oo ajnaastu ay kala duwan tahay oo dollar iyo shil soomaali uu yahay fabiicuu kayfa shi'tum laakiin yadan biyadin oo waxa weeye doolarkii maanta wuxuu maraya laba milyan iyo saddex boqol waxaa dhici karta laba milyan iyo afar boqol waxaa dhici karta saddex boqol inuu saddex milyan noqdo waa la ogol yahay tafaadulka laakiin lama ogola in la ta'khiiriyo yadan biyadin majliska in lagu qibdoodo ayaa la ogol yahay saa darteed marka waxaa loo baahan yahay ragga saraafiinta saraafada ka shaqeeya inay arrintaasi camali ah dawra u qaataan nin allaala iyo ninka sarif ka shaqeeya axkaamta saraafada inuu barto weeye meelaha ay kasoo gelayso oo dhan inuu ogaado weeye hadday xoolihii isku nooc yihiin isku jinsi yihiin lama kala kordhin karo lama kala ta'khiirin karo hadday kala duwan yihiin kor waa la ogol yahay laakiin lama ogola in la ta'khiiriyo waxaa kaloo la mid ah qolada dahablayaasha ah oo ay dhici karto in dahab hore la rabo in dahab kale lagu bedesho oo maxaanku idhaahdaa kadibna lacag lagu daro arrinkaasi ma banaana waa in dahabkii la iibiyaa markaa kadib mid kale uu gataa haddayna isku wasni ahayn haddii kale waa inay isku wasni noqdaan arrintaasi aad baa dahablayaashu ugu badan tahay ha iska ilaaliyeen wallahu aclam
baaraka allahu fiikum waaxsan allahu ilaykum su-aasha xigta wuxuu yidhi qofka saa'ilka ahi qof raba inuu ku dilo oo qori ama hub kale kuu soo qaatay haddii aada ogaato oo dilka kala hormarto sharcigiisu muxuu noqonaya
bismi illahi raxmaan raxiim marka ugu horeysa qofka muslimka ahi uma banaana inuu qof muslima dilo ilahayna waman yaqtul mu'mina mutacamida fajazaؤuhu jahannam laa yazaalu lmuslimu fi fusxati min diinih maa lam yusib daman xaraama qofku haddii uu laakiin dhib faraha la galo xataa waxyaalaha la yidhahdo tawfiiqda ma la waafajiyo sida badan dhiigu marka arrin khatar weeye qofkan kuma banaana ilaa bixaq xaqaasna hade maamul iyo waxa kale xukuma qaadi ee adiga xukunku gacantaada kuguma jiro taa waa masalada koowaad masalada labaad dafcu saa'ilka ninka horarka ah oo raba inuu ku dilo culummadu waxay iskugu khilaaftay saddex qowl qowlka koowaad waa qowlka ay qabaan axnaafta iyo maalikiyadu waa in layska celiyaa oo ninka horarka ah isuu naftaada u dilin layska celiyaa ayaga oo deliishanahaya man qutila duuna damihi aw duuna maaragtay isaga dhiiggiisa fa huwa shahiid iyo qofka bini aadamka ah oo walaa tulquu biaydiikum ila tahluka oo qofku inuu naftiisa u banneeyo qofku inuu iskaga cayaaro inayna bannaanayn arrinkaas iyagoo ka duulahaya waxay leeyihiin ninkaas saa'ilka ah waa in layska celiyaa waxayse u baahan tahay markii sida layskaga celinayaa in ay tahay bilakhafi falakhaf hadday suurtagal tahay askarta raggii soo maray way ogyihiinoo marka uu xabiska ka cararo ninka maxbuuska ah madaxa lagama toogto lugaha iyo baa laga toogtaa macnaatu waxa weeye in la dilo lama rabe in la qabtaa la rabaa ninkan marka saa'ilka ahi haddii lagu dafcin karo wax khafiifa waxa kale loo gudbi maayo ilaa taa la waayo arrinkaas iyadoo la muraacaynayo waa loo baahan yahay in la suubiyo qolada kalena waxa weeye waa shawaaficda qowlkeeda raajixa waxay leeyihiin dafcu saa'ilka oo caaqilka ah layska celin mayo ayaga oo daliishanahaya kun ka khayra bni aadam ninkii haabiil ahaa oo isaga la dilay noqo iyo haddii uu shucaaca seeftu ay kaa nixiso mara wejiga saaro iyo cuhmaan oo ciidan badan haystay oo diiday in la difaaco oo yidhi aniga dartay cid u dhiman mayso arrimahaasa shawaaficdu ay deliishataa dafci saa'ilka qolada kalena waa xanaabilada oo kala tafriiqinaysa zamanka fitnadana oo dagaal fitnahay uu jirana waxay yidhaahdeen hub lama qaadi karo oo lama diriri karo laakiin xaalaadka dabiiciga ah dadka waa la iska celinayaa qofka horarka ah waa la iska celinayaa waxaana moodaa inay arjax tahay qofka horarka ah in la iska celiyo laakiin lagu celiyo bilakhafi falakaf in lagu celiyo inay taasi tahay maqaasida shareecada arrin u dhow wallahu aclam
baaraka allahu fiikum waaxsana allahu ilaykum su-aasha kale wuxuu leeyahay qofka soo qoray sheikow waxaad ka warantaan
kacdoonka bulsho ay ku qaado dawlad aan tayo lahayn lagana baqaayo inay waddanka cadow gumaysto ah gacanta u geliso
horta su-aashaasi runtii su-aal cad ma aha su-aalaha aan caddayna shiddo keliya weeye asalka caqaa'idda islaamka waxaa ka mid ah in aan la ogolayn in lagu baxo a'imada wain jaagu kulligan caqiida taxawi waa akhrisateen waxaa ku yaala madhabkaasina waa madhabka salafku markii dambe ku itifaaqay marka hore ijmaac ma ahayn laakiin markii dambe ijmaac buu noqday sida uu soo naqliyeen xaafid ibni xajar fi fatxi ilbaari taasi qadiyo weeye qofka marka lagu baxahayana waxa weeye ilaa an taraw minhu kufran bawaaxan waa kufri cad lakum min allahi burhaan yacni gaalnimadu waa ina tahay gaalnimo cad laa ma aqaamuu fiikum asalaa inta salaada ay shaciiradaasi ay oogahayaan laguma bixi karo waxyaalaha waxa weeye waadixa ah masaa-isha takfiirinta oo qofka kan in la gaalaysiiyana waxay u taallaa dadka ahlu cilmiga ah oo manaadaadka kala yaqaan ee qof waliba mufti ma noqdo qof waliba mufti ma noqdo ee waxay u taallaa in la yidhaahdo war xaakimka kani shareecadii ma ka baxay mise kama bixin bicilmin wa diyaanatin waxaa arrinkaas go-aankeeda iskale dadka ahlu cilmiga ah laakiin axaadi innaas iyo dalabada arrintaasi ma keeni karaan mana gaari karaan hadday dhacdo xataa inuu gaaloobo oo uu gaal noqdo ee ka bixi in lagu kaco waxay u baahan tahay almuwaazana bayna almasaalixi waalmafaasid ayay u baahan tahay oo u baahan runtii dadka ahluxalli waalcaqdiga ahi inay go-aankaa qaataan qof keliya ah ama koox keliyihi inay tidhaahdo annagaa arrinkaas xaqiijinayna xaquma lahan maxaana fasaadka ka dhalanahaya waa fasaad weyn fatimiyintu laba boqoloo sano ay haysteen masar miatain sana ayay haysteen markii dambena ilaahay wuxuu u bixiyey dawlad ayuubiya ayuu u bixiyey oo meeshii ka xoreeyey waxaa loo baahayay arrimahaas taariikhda iyo arrimaha wixii lasoo maray in war laga hayo ayaa loo baahanyay oo aan lagu degdegin hadda ay ula jeedaan kacaanaadka hadda socdoahoo carabta ahoo tawraadka ahoo irxalka ahna haddii waxay la tahay su-aasha saa ii weydiiyey oo markaa saa ii weydiisaa maan ka jawaabahayaa wallahu aclam
baarak allahu fiikum waxsan allahu ilaykum su-aasha kale wuxuu leeyahay qofka saa'ilkaahi gabar ayaa ninkeedii meherkii ka cafiday gacan yaraan awgeed kadib ayay ka dalbatay furid iyo in meherkeedii uu mar damba siiyo maxay diintu ka qabtaa
gabadhu meherka xaq iyadaa isku iyadaa xaq u leh laakin fain tibna lakum an minhu shayan fakuluuhu hanii'an marii'an hadday iyadu ay ogolaato oo saamaxdo faraheeda waa ka baxay ma garatay haddii mar damba la diriro arrinkaasi ma soo ceshan karto waa suu u tegey xaq ay lahayd buu ahaa laakiin way cafiday saas darteed marka ma odhan karto waagaan ku jeclaa baan kaa cafiyey hadda kuma rabe isi ma odhan karto wallahu aclam
baaraka allahu fiikum waxsana allahu ilaykum barnaamijkiina caawa intaasuu noogu dhan yahay biidn illahi tabaaraka wa tacaala habeen dambe iyo muxaadarada waankeedu yahay sifaatu daaciya sheekh shucayb waxaynu kaga tegaynaa wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu